Mahadsanid Cabdi Samed. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dhegaystayaal. Yuhuud fara badan ayaa maanta xoog ku galay masjidka barakeysan Al Aqsa. Tobaneeye ka tirsan Yahuudda lagu diigaameeyey magaalada Qudus ayaa maanta xoog ku galay masjidka Al Aqsa iyagoo si gaar ah xoog ku galay saaxada masjidka barakeysan Al Aqsa si ay u gutaan mid ka mid ah astaamahooda diimeed ee baadilka ah. weerarkan ayaa yimid iyagoo ka jawaabaya baaqyo ka soo yeeray ururada yuhuudda ee isugu yeera heykalka ee xagjirka ah weerarada ka dhanka ah masjidka al aqsa ayaa aad u kordhay sannadihii ugu dambeeyey iyadoo sannadkan la diiwaangeliyey weeraradii ugu ballaarnaa ee lagu qaado masjidka al aqsa hal xilli kolkaas oo lix kun toddoba boqol lixdan iyo siddeed yuhuud ah ay xoog ku galeen saaxaadka masjidka iyagoo ka jawaabaya baaqyo ka soo baxay kooxaha midigta fog ee yuhuudda xookugalladan ayaa kooxaha yuhuudda ah ku galayaan masjidka barakeysan al aqsa ayaa waxaa barbar socda duulaano cadowtooyo oo ay ku hayaan muslimiinta reer falastiin ee deggan daanta galbeed iyagoona kula kacaya falal ay ka mid yihiin dil afduub iyo in ay dabqabadsiiyaan guryahooda maamulka yuhuudda ayaa maanta duqeymo xoogan ka fuliyey jiida khaza isagoona isbitaal halkaasi ku yaala lagu dabiibaya dad bukaan ah beegsaday magaalada khan yunis ee ku taala koonfurta jiida khaza ahna magaalada labaad ee ugu weyn xayndaabka diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa maanta ka fuliyey duqeymo dhowr ah oo xoogan islamarkaana ay ku shahiideen kuna dhaawacmeen dadyow aad u badan meelaha ay diyaaradaha yuhuudda sida gooniga ah u bartilmaameedsadeen waa isbitaalka naasir ay ku yaala magaaladan xili isbitaalka waayihii lasoo dhaafay oo la circiirayey dad bukaano ah iyo kuwo kale oo dhaawacyo qaba xasan waa weriye madax bannaan oo caan ah islamarkaana ka soo jeeda jiida khaza waxaa lagu bartay oo uu xil gooni ah iska saari jiray soo gudbinta gumaadka ay wajahayaan reer khaza iyo si guud dhacdooyinka ka dhaca xayndaabka xasan maanta ayuu ka mid noqday dadka ku baxay duqeymaha uu maamulka yuhuudda ku garaacay isbitaalka naasir weriyahan ayaana jiifay isbitaalka maalmo xiriir ah kadib dhaawac ka soo gaaray duqeymo ay diyaaradaha yuhuudda ka fuliyeen goob kale isla khan yunis ah maalmo ka hor dhanka kale dagaalyahano ka tirsan muqaawamada reer falastiin ayaa maanta askari yuhuud ah ku dilay xaafadda ashajaaciya ee magaalada khaza kooxdan muqaawamada ee jiida khaza ayaa maanta iclaamiyey in ay dagaalyahanadooda dileen askari yuhuud ah kadib dagaal toos ah oo ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ay kula galeen xaafadda ashajaaciya ee magaalada khaza ugu dambeyntii booliiska dalka ingiriiska ayaa xabsiga dhigay wiil dhallinyaro ah oo dabqabadsiiyey guri uu horey u degnaa ra-iisul wasaaraha dalkaas booliiska ingiriiska ayaa xiray nin kow iyo labaatan jir ah oo lagu tuhunsan yahay inuu si ula kac ah dab u qabadsiiyey guri uu horey u degnaa ra-iisul wasaaraha dalkaas kaas oo ku yaala waqooyiga magaalada london dabkan ayaana kacay aroornimadii isniinta waxa uuna sababay burbur ku yimid albaabada hore ee guriga ninkan dhallinyarada ah ee lagu soo eedeeyey falkan ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa laba fal oo kale oo dab ah oo dhowaan ka dhacay magaaladaas kuwaasoo khasaaro u geystay hanti ay lahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan boqortooyada ingiriiska falalka noocan oo kale ah ayaa sare u qaadaya beegsiga lagu hayo mas-uuliyiinta ugu sareeya dalkaas taasoo salka ku haysa mawaaqiifta ay dowladdani qaybta ugu tahay duulaanka ay dowladaha reer galbeedka ku soo qaadeen waddamada islaamka dhacdadan ayaana ku soo beegmaysa xilli ay soo baxayaan warbixino ay baahinayaan warbaahino caalami ah kuwaasoo bannaanka keenay gaboodfalladii ay ciidamada ingiriiska ka geysteen dalalka ciraaq iyo afghanistan xilligii ay duulaanka ku joogeen